asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiidmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno iyo tilmaamaha cajiibka innagoo oo hadba dhinac ka eegeyna ama hadba sheeko hor leh soo gediyeyna sheekadaasoo ah mid ina anfacaysa oo asal ahaan iyo muuqaal ahaan ama fahan ahaan intaba sheeko inoo anfacaysa labada qayboodba innaga oo u qaadanna haddii eebaydmahayo waana sheekooyinka cajiibka ahee qaarkood ay erayada maanta la isticmaalo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay ee isdaba yaalla ee farada badan ama dadka lagu khalday ay qaarkood ka hadlahayaan qaarna ay si casri ah u hadlahayaanoo haddii eebaidmahayo ay si maaragtay ku anfacaysa oo dareenkaaga iyo qaabnololeedkaaga maanta la jaan qaadaysa ay wax kuu kugu sheegahayaan sababtoo ah sheekooyinka maanta la isticmaalay ama siyaasiyiinteennu ay dhahaan ama dadyagoo kale ay ku hadlaan haddii aan soo qaadanno iyo haddii aan soo qaadanno sheeko ka duwan taas oo ah mid da' weyn oo haddii ilaahay kuu idmahayo wejiyo kala duwan leh waxaa laga yaabaa fahamku inuu isdaba maro maantana waxaan ku soo qaadanaynaa isla maahmaah kale oo siyaasaddu ay dadkan maaragtay waayahan dambe ina qaribay ee dhagahala ee siyaasiyiinta inoo ah ilan way dhagala yihiin innagana siyaasiyiin bay inoo yihiin ama madax bay inoo yihiin mahmaah kaloo ay samaysteen horey waxaan usoo marray mahmahdii hore ee ahayd ay dhaheen siyaasaddu dan joogta ay leedahay saxibtinimo joogta male waa beentooda siyaasaddu saxibtinimo joogta iyo dan joogta labadaba waa ay leedahay teenan haddana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxay dhaheen oo ay soo qaateen ama ay maaragtay ina derdersiiyeen oo ay damceen inaga dhaadhiciyaan middan la yidhaahdo siyaasaddu waa seef laba af leh siyaasaddu waa seef laba af leh haddaad saa dhahdana ciddaad ku jeedisay dishaa haddaad saa soo dhahdana aday ku dishaa oo seefti labadii af midna aday kugu goyn midna cidda kaasoo horjeedda bay ku goyn bay dhaheen siyaasaddu waa seef laba af leh bay dhaheen labada af maxay ka wadaan marka labada dhanba waa loo isticmaali karaayo sida xunna waa loo isticmaali karaa sidan fiicanna waa loo isticmaali karaa bay dhaheen waa beentood iyaduna waa mahmaah kale oo qurjujaaf ah oo meel ka keenayn aan la aqoonin oo aan nolosha iyo siyaasadda caalamka ka jirta aan wax raad iyo sal a midnaba ku lahayn waa dad dhegale oo raba ina innaga ina khaldaan siyaasaddu hal af ay leedahay halkaa afna muxuu yahay waa horumar waa midnimo waa wax soo saar waa kobcin waa diyaarin waa waxbarasho waa tacliin waa cilmi waa barwaaqayn maarata waa wershado waa rakibis waa ammaan waa sida caalamku siyaasadda ugu dhaqamhayo ama ugu noolyaho u danihiisa ugu ilaashanhayo ayaa la rabaa siyaasadda inaad danahaaga ugu ilaashato oo aad u kabto oo aad u xafidato oo aad u gudato oo aad u qabsato laakiin ma ahan siyaasaddu inay noqoto waa seef laba afle aad dhahdo ree hebel ku duula oo afkeedan kale afka xagga afkeeda xune wax dhiba aad un keli aad isticmaasho oo aadan afkeedii fiicnaaba isticmaalin taasu waa mid jaahilnimada kuwan madaxskusheegee soomaalida jaahilnimadooda ayay muujinaysaa waana cudur soomaalida ku habsaday markaad dhan walba ka eegto mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaan dhahaynaa oo la yidhi ku sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan